السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أيها الإخوة الكرام موضوعنا نعوى وكتابا نهدو ألا يلهدو وتزكية النفس أما تزكية النفوس كلمة تزكية qur-aanka ayay ku timid laakiin dadku waxay isticmaalaan tarbiya tarbiyatu nafs ayaa la isticmaalaa tarbiya waxay ka dhigan tahay waa kobcin nafta la kobcinayo ama la barbaarinayo ama la hagaajinayo nafta oo lala xisaabtamayo weeyaan sidaan ognahay ayuha alikhwa qofku wuxuu ka kooban yahay jasad iyo ruux ayuu ka kooban yahay ama wax muuqda iyo wax qarsoon dadku waxay ku dadaalaan oo ihtimaam la saaraa waxa muuqda qoloftan sare jirhka hadduu jirhku qabow aada darantid kulayl baad u raadin kulayl haddaad jirhka u kullaado qabow ayaad u raadin hadduu wasakoobo waa loo maydhi yacni dadku ihtimaamka waxay aad u ilaaliyaan qoloftan sare jidhkan sare ayaa la ilaaliyaa waxaana muhiima in la kobciyo oo la ilaaliyo waa nafta waa ruuxda waa qalbiga waa meesha ilaahay uu eegayo subxaanahu wa tacaala nacam jasadkan islaamku ilaali buu ku leeyahay ihtimaam saar baa lagu leeyahay laakiin waxaa ka awlaysan oo ka muhiimsan ruuxdan ayaa ka muhiimsan qalbiga alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub maanta waxaa la gaadhay sida jidhka loo ilaaliyo dhakhtarada waxaa jira adduunka horumarka gaadhay qaybo u qaybsan qurxinta qofka qofka baa u tegay wuxuu dha waa fool xumahay hal ee qurxiyo sanka ha loo yareeyo dhaga ha loo yareeyo maxay haweenaydii nasaa waaweynad nasa ha la ii yareeyo gebi qofkii wuxuu leeyahay hal la i qurxiyo dib ha la ii dhiso xaggaasuu insaanku gaadhay siduu jasadkan daahirka ah qoloftan muuqata siduu u ilaalin lahaa laakiin waxaa muhiima qalbiga ruuxda nafta waxaa qarsoon ayaa ah in muhimadda weyn la saaro taasaa in la barbaariyo ah jasadkan sare gaal iyo muslim waa la ihtimaamka waa la saaraa gaalada ilaahay markuu munaafiqiinta uu ka warramayay ilaahay muxuu yidhi waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum munaafiqiinta haddaad eegtid buu ilaahay ku yidhi ninka munaafiqa tucjibuka ajsaamuhum jirhkooda waa ku cajabgelin habkuu u dhisan yahay habkuu yahay siduu u hadlayo wa in yaquuluu tasmac liqowlihim hadday hadlaanna fasaaxadooda waa dhegaysanba waa munaafiqa waa dadku ilaahay laha kaannahum khushubun musannada qiimamada qalbigiisu waa faaruq iimaan ma hayo ruuxdiisu waa ka kac laakiin jirhkiisan iyo qoloftan sare aad buu u qurux badan yahay hadalkiisu waa cadcad yahay waa fasiix laakiin iimaan iyo ruux iyo qalbi iyo idmi'naan xasilooni iyo dikri iyo wanaagga ma hayo ilaahay waxaad ogaataa meesha quratu eegto waa qalbiga jirhkaagu ama ha weynaado ama ha yaraado ama ha burnaado ama ha casaado ama ha qurux bato ama ha foolxumaado ilaahay ma eegayo in allaha laa nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid nebigu waxa uu yidhi ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilaahay ma eegayo suuraddaada kana qurux badan ee ajar badan sii ma jirto kana buuran ee xasanaadka loo badiyo ma jirto ilaahay waxau eegayaa waa qalbiga qalbigaaga hadduu khayr ku jiro iimaan haddaad haysid iyo wanaag aad haysid taasuu ilahay wax kugu siinayaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayra ilahay waxau le quluubtiina ilahay hadduu khayr iyo wanaag uu ku ogaado ilaahay khayr buu ina siin wanaag buu ilaahay ina siin laakiin qalbigaaga haddii laga waayo khayr iyo iimaan iyo ruuxdaada laga waayo idminaan iyo xasilooni laga waayo ilaahay wax ku siinaya male asxaabtii ilaahay muxuu ugu kaalmeeyey maxaa loogu nusreeyey asxaabtii ilaahay waxa uu leeyay facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayh ilaahay hadda wuxuu ogaaday quluubtooda khayrka iyo iimaanka ay hayaan iyo naftooda si u tasgiyeeyeen u barbaariyeen u tarbiyadeeyeen ilaahay markuu ogaaday naftan wanaagga iyo iimaanka ay hayso ayuu ilaahay nasrigiisii iyo guushii iyo wanaaggii iyo khayrkii ilahay u soo dejiyey marka uu hore facalima maa fii quluubihim qalbigoogaa la ogaaday kadibna faanzala asakiinata calayhi maanta waxaa ladhi ilaahow nasrak ilaahow nasrak quluubteennina waa khaawiya ilaahay idan wuxuu ilaahay u eegaa waa qalbiga meesha u baahan in la maydho jaanfeel lagu maydho la daahir yeelo waa qalbiga maxaa laga maydhayaa kufriga xasadka xiqdiga baqdaaga isku dirka istuska dadka la istuso waxaas oo dhan baa laga maydhayaa qalbi daahira oo nadiifa haba dhugnaatid haba casaatid saad doontid jirkaagu ha noqdo laakiin qalbiga haddaad nadiifisid barbaarisid kobcisid tarbiyadaysid ilaahay wanaag iyo khayr oo dhanba ku siin cabdillaahi bni mascuud wuxuu ahaa radia allaahu canh asxaabta nebiga calayhi asalaatu wasalaam ragga ugu dhuudhuuban buu ahaa ugu dhuudhuuban marka la sheegaya cabdillaahi ibni mascuud aad buu u gaabnaa radia allaahu canh saxaabi dhuudhuuban jirkiisu uu duuban yahay ayuu ahay laakiin cabdillaahi ibni mascuud xaguu ka soo baxay madarase diman madarasat rasuul sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi ibni mascuud uu tabar yaraa lugihiisan dhudhumihiisu aad bay xoogga maarag tafaha aad ba u dhudhubnaa lugihiisu maalin maalimaha ka mida radia allaahu canh isagoo oo geel koraya oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu ay ag joog joogaan hoos joogaan ayuu geed buu koray si uu cadowga soo jabsado saxaabtiiba eegtay tafihii sidii arkeen oo aad u dhudhooban way ku qasqusineen radia allahu canhu nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam mima tadxakuun maxaad ku qoslaysaan lugihiisuu nebigu eegay markaasuu arkay lugihiisu aad u dhudhooban nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam atadxakuuna min diqati saaqayn ma lugaha dhuudhuuban baad ku qoslaysaan buu nebigu yidhi ma tafihiisan dhuudhuuban ayay ku qoslaysaan wallaahi inahumaa adqalu cinda allahi min jabali uxud wallaahi buu nebigu yidhi labadaa dhuudhuuban buurta jabalu uxud la yidhaahdo inta laagta jabal uxud waa labala yaqaana way ka culus yihiin ilaahay agtiisa miisaanka buurta weyne jabal uxud ayaa laguhaasi ka dhudhu ayay ka culus yihiin waa iimaan xagganu ka dhisan yahay ninku xagganu ka dhisan yahay jasadkan yana dhuuban ha eegin cab abubakar sidiiq radia allaahu canh asaxaabta nebiga wuxuu ka mid ahaa isaguna ragga ugu dhuudhuuban buu ka mid ah ragga ugu dhuudhuuban ayuu ka mid ah laakiin abubakar ayaa iimaan ku gaadhi abubakar ayaa ku gaadhi khushuuc abubakr ayaa ku gaadhay taskiyat nafs ayaa ku gaadhi alladii yu'tii maalahu yatazaka waa kii ilaahay la maalkiisuu bixinaya suu iskugu daahir yeelo tarbiya u helo naftiisan ku maydhayaa iimaankiisu ku kobcinayaa ku barbaarinayaa radia allaahu canh أيها الإخوة عالم صدح عالم باجرة عالم الملائكة عالم ليلة ملائكة ملائكة إله عقل بوسي لكن وحشه والليلة هذا مرة كبن يكفي عقل بيليهين شهوة ملائكة عالم كاللبادنا وعالم الإنس ضدك إلهي عقلي إيه شهوة بكل ركبي إنسانك ضدك عالم كالصدحاتنا وحي عالم البهائم شهوة بليهي لكن عقل ملك عقل ملك إنسان كني إلهي عقلي قينا وأوديبي شهوة دينا والغرة كبير لما ديبا hadduu caqligiisan uu ka faa'iidaysto uu shahwadiisa qabto malaa'igta ilaahay ayuu ka khayr badnaanayaa maxaa yeelay malaa'igtu ma leh shahwad ma leh isagu shahwadiisii u qabtay caqligiisii buu ka faa'iidaystay hadduu caqliga uu ka faa'iidaysan waayo uu shahwadiisa u raacana muxuu noqon muxuu noqon xayawaan xayawaanka uu ka hooseeya maxaan xayawaanka maxaad u dulmiy xayawaanku caqli ma leh ilaahay markuu ka warramayay gaalada muxuu ilaahay yidhi in hum ilaa kalancaam xoolahay lamid yihiin buu ilaahay yidhi bal hum adal xayawaanka way ka hooseeyaan buu ilaahay yidhi xayawaanku caqli ma leh kan caqli buu leeyahy kamuu faa'iidaysan caqligiisa bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun kuwaasi waa qaar qafloon caqli caqligoodu way ka faa'iidaysan waayeen shahwadii bay raaceen shahwadii ayay raaceen haddaba wuu ka hooseeyaa insaanku hadduu caqligiisa uu ka faa'iidaysan waayo xayawaanka ayuu ka hooseeyaa muxuu noqonayaa ciid may ciidda uu ka sii hooseeyaa ciidda waxaa noqonaya maalinka qiyaamaha xayawaankaa noqonaya yowma yaquulu alkaafiru ayadda qur-aanku maxay ahayd yowma yanduru almar'u maa qadamat yadaah ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مكو أركو مالك قيامها حيوانك أعيد لغن لغيو حيوانك أعيد لغن لغيو قيامها مكو أركو أيا وحا أوليها وي شليت ذي هو جيجئه ما نقضه ترابا عيد ما نقضه عيد ما نقضه أيو لي عيد متمنية عيد قسيه سيئة ومحو نقل waxa uu noqonayaa xajar dhagaaxda naarta lagu shido ayaa ugu hooseysaa la yidhi dhagaaxda naarta lagu shido ayaa darajo ugu hooseeya waquuduha annaasu waalxijaara xagguu la gala daawa naarta waxaa lagu horinayaa buu ilaahay yidhi dhagaax iyo dad darajadaasuu soo gaadhay ciiddii uu ka sii hooseeya dhagaaxda naarta lagu hurinayo ayuu meel la gelayaa waquuduha annaasu waalxijaara naarta aakhiro waxaa lagu hurinayaa buu ilaahay yidhi dhagax iyo dad ayaa lagu horinayaa insaanku hadduu caqligiisa uu ka faa'iidaysan waayo xayawaanka u ka liitaa xayawaanka maxaa loo dulmiya caqli male xayawaanka ayuu ka sii hooseeyaa waxaa sheekh la yidhaahdaa cabdillaahi altaliidi kitaab buu qoray oo la yidhaahdo nasb almawaa'id waxa uu ka qoray qiso cajiiba nin faqiiha oo dadkii fiqiga garanayay ayaa loo yeedhisay nin meyd nin dhintay uu maydho war mayd baa meesha yeelee kaala maydh baa layidhi uu yimid markii uu albaabkii u xidhay uu maydkii ka qaaday kafankii maradii dultaale uu ka qaaday waxa dib buu u booday wuu argagaxay wuu naxay muxuu la booday uu la argagaxay waxa uu leeyahay uqsimu billaahi alcadiim ilaahay baan ku dhaaranayaa waxaan arkay maydkii qofkii oo fii suurati khanziir wejigiisii wejigii doofaarka oo kale khanziir wejigiisa inta kale waa qof caadiya jasadkiisu laakiin wejigiisiiba waxa uu isku bedelay waa maxay weji khanziir buu isku bedelay khanziir waan argagaxay buu waan baxsaday waan naxay waa doofaar yacni wax qofkan caayilo qofkaas waa qof doofaara la yidhahdaa suuraddii ugu xumayd buu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka u bedelay maxaa dhacay waxa uu yidhi haweenaydii si baan weydiiyey odaygaas muxuu samayn jiray waxa ay tiri sixirka ayuu samayn jiray kitaab qur'aana ayuu meel ku aasay ciid buu ku durrogay oo ku dukaansi jiray acuudu billah kitaab qur'aana gaalnimada xaggaasa ka gaadhay insaanku xayawaanka uu ka hooseeyaa markuu caqligiisa uu ka faa'iidaysan waayo markuu naftiisa uu daahiri waayo xayawaanka uu ka hooseeyaa khanziir ayuu noqday qofkii kitaabkii ilaahay uu ilaahay inoo soo diray kitaabka qur'aanka ah ay siigadu xaggaa ku dish ayuu ka faa'iidaysan waayo kitaabkiibuu aasay uu ku dulkaadsayaa weliba waa kitaabkii uu ilaahay lahaa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun kitaabkani nebi allow sharaf buu ku yahay wanaag buu ku yahay adiga iyo qowmkaaga wanaag buu ni yahay innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun sharaf buu ni yahay wanaag buu ni yahay waa kitaabkii la isku dahirayey la isku tarbiyadaynayey nafta lagu dahirayay ayuu insaankii aasay uu ku kaajiy insaankani wuxuu isku dahirayaa waa cibaado iyo khayr iyo wanaag maalinka uu ka tago cibaado iyo wanaag iyo khayr uu ka tago qalaq buu ku noolaan cidhiili buu ku noolaan nolol wanaagsan ma helayo ilaahay waxa uu leeyay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub qalbigu wuxuu ku xasilaa ma aha lacag badan xoolo badan ma ah haween qurux badan ma ah wuxuu ku xasilaa dikrigu dikriga ilaahay qur'aanka nebiga oo lagu saliya calayhi asalaatu wasalaam dikriga subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar aakhiro ood xasuusatid kaasaad iimaan ku heli kaasaad qof ku noqon soo jeeda aad ku noqonays laakiin maalinka aad ka tagtid noloshaadu gebi waxay isku bedeli danka cidhiidhi ilaahay waxa uu leeyahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلهي وحا أوليه منك آيات كيغا كجيس ذكريغا كجيس نبيغا إنو قديد عليه الصلاة والسلام كديدا آيات كيغا كجيس كونيغا آيات كيغا قرآنيغا أكجيس نلش الدنك وحا أكل يهي معيشة ضنك نلقى نادو كل يهي haweenayda ugu quruxda badan haba qabo guriga ugu fiican diilada ugu fiican haba galo baabuurka ugu quruxda badan haba wato cidhiidhi buu ku noolyahay bank qadhaadh waa isdilaya kinin buu habeenkii ku seexanaya wuxuu ku riyoonaya waxyaalo kale argagax buu ku jira wuu sasayaa maxaa yeelay khushuuc ma hayo ma hayo xasiloonni ma hayo noloshiisa oo dhan waa qadhaadh aakhirana ilaahay waxa uu leeyahay waxaanu keeni isaga oo indhalaa markaasuu odhan rabbi lima xashartanii acma ilaahu meeshan maxaad ii keentay anigoo indhala waqad kuntu basiira adduunka markaan joogay waan indhaqabay ilaahay muxuu ku odhan qaala kadalika waa sida atadka aayaatuna aayadahayagii baa ku yimid laysku dahirayey taskiyatu nufuus lagu helayey laysku barbaarinayey ayaa ku timid atadka aayaatuna fanasiitaha waad iska ilowday waa lagu ashaabaa tiri qur-aanka waxaad tiri qur-aanka qur-aan baad nala daba socotaan qur-aanku waa laga tegey atadka aayaatuna aayadahaygii baa kuu yimid nebi maxamed baa kuu yimid sala allahu calayhi wasalam waad ka jeesatay waad ka jeesatay diintii baad iska diiday atadka aayaatuna fanasiitaha waa waad ilowday maad akriyin kumaad waad joogin fanasitaha wakadalika alyawma tunsa adoo indhala iyo naarta lagugu tuuro lagu ilowday ilaahay leeyahay maxaa yeelay aayaadka kamaa jeedsa baabuurkaad doontid wado gurigaad doontid gal dikriga ilaahay aayaadka ilaahay maalinka aad ka jeedsatid yaa weylak hoggaaga qisad baa qaahiro ka dhacday nin ayaa rag askara u iman jiray habeenka u la cawan jiray salaada kacaan isagu marka xaggaasu iska fadhiya mar walba salaada ugu yeedhan waa askartii mayuu ula fadhiya wuu sheekeeyaa wuu dhawaa ugu dhawaadaa shar oo dhan buu ugu dhawaadaa waxaanaa dhacay sheekadana dhacday sida warbuu meelaha uga keenaa warkaasoo dhan buu u warramaa ay ku kari waayeen salaadii iyo cibaadadii iyo khayrkii iyo naftiisa inuu tahiro ay ku kari waayeen si walba la yidhi waa la kari waaye waxa uu leeyahay raawigii qisadda soo qoray ilaahay baan ku dhaaranayaa inaanan ku darayn in yar qisadu sida u dhacday waxa uu leeyahay maalin maalimaha ka mida umaan qaylo maqannay waan yaacnay gurigiisii baan tagnay waxaana lagu yidhi saaxiibkiin baa dhintay innaa lilaahi wa innaa ilayhi rajiun waan argagaxnay buu yidhi ninkii mas-uulka ahaa baan u sheegnay waxa uu yidhi si wanaagsan ha loo aaso aaskiisa ha laga qayb galo janaasadiisa ha lagu qaado fardaha ha lagu qaado oo farda iyo ma si wanaagsan baan si nin sare ayaa loo aasaya waxa uu yidhi salaan baa la bixiyey leanna wuu noo shaqayn jiray warkuu u keeni jiray sardoon ayuu ah laakiin salaad ma tukanayn diin ma oqoon waxa uu yidhi waxaan u kaxayn xaggaa iyo janaasada meedki qabriga ayaan u kaxaynay waxaan ku wadnaa waa qabri waa meeshii ka boqorka u gelayay faqiirka u gelayay miskiinka u gelayay gebi la wada gelaya weeyaan qabrigii baan wadnaa waxa uu yidhi saan u soconnay ilaahay baan ku dhaartee ayaa fardihii baan gaday waa la isku yaacay waan wala argagaxnay fardihii oo wala boodaya waan istaagnay waa mas ilaahay uu og yahay intuu leegyahay oo nagu soo orday xaguu ka soo baxay qabriga ninka aan rabno inaan ku ridno ka soo baxay fawallaahi aladii laa ilaaha hayruh qabriguu ka soo baxo wuxuu u soo ordayaaba xaggaa iyo ninkii waan isku argagaxnay buu yidhi waan yaacni gebigayga waxa uu yidhi waa bahal masa oo bidaan leh caddaan madaxiisu inta sare oo afka kala furay waxa uu yidhi markii aan yaacnayn wala argagaxnay fardihina yaaceen ayuu iska joogsaday waxoogaa waan ka fogaanay qof qof ula hadli kara ma leh mas intaa leeg waa markii ugu horayseen aragnibu ku leeyahay weynida yacni waxa uu karaa faraska gebigiisa inuu liqo waxa uu yidhi waan iswala taagnay annakoo wala argagaxsan meeshii baan istaagnay xoogaa markaan soo yar miirsanay ayaan nidhi far aayarhan eegno intaan eegno bal ha la soo baxsanna meydkii waxa uu yidhi si sir ahaana intaan aayar rag u dirnay ayaan la soo ararnay meydkii dib buu iskaga noqday hoggii qabrigii aan qodnay ayuu ku noqday waxa uu yidhi qabri kale ayaan qodnay meel shan boqol oo mitir ka fog qabriga hore ayaan ka qodnay markii aan doonnay inaan kurog ku rogno ku ridno isaga waxaa nagu soo boodayba maskii intii leeka qabrigii kale ka soo baxay argagax waan wala yaacnay buuhi gebigeegi waan yaacnay waxa uu yidhi kadib waxoogaa markaan ka dhuumannay ayaan iyo dib u noqday hadal kale male sheekh baa nagu jira sheekhii baa soo baxay dadkii buu wacdiyey sheekhii أيا وحول أيها القوم إنه والله لدرس لكم يجب أن لا ينسى ودرس دلو وحقوقات واجب إلا لإلوبين وعبرة لمن يعتبر قفك عبرة وحقوق هذانية عبرة أن قنيسة دلو إلهي وحا أدونيا إنه إن تصو آياتيس وحول بإله إلو كرم دلو إلهي أطوبت كان الشيخي بحق كواني دلو كذبنا الشيخي ayaa u soo dhaqaaqin xagga iyo maski waxa uu ku yidhi isaga oo maskii la hadlaya nebigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam in qofka cibaadada ka taga iyo salaada maskaa lagu sallin masaw noo ka hadi intaan aasayno waxa uu yidhi maskii waa noqday waan ku rognay annaka oo degdeganoo wala argagaxsan midba midka kale uuna la hadlay ayaa ku tuurnay luxogeeni iyo ma jirto waan ku tuurnay ciidda kurraga horay ka gaarsiin mid walba uu argagaxsan yahay buu kuleeyahay war iskuma hayno waxa uu yidhi sidii bahiimo lax dhimatay oo kale ayaan qofkii ku rognay dhagax hagaaji iyo rusheeya u duceeya ma jirto waan ka yaacnay meesha qisadaasi waa run والله الذي لا إله غيره ساس ليه وحاكد لنا يا إلهي قاهرة لك النعضي شيخ كلا وحا أوليه وقصد داس أو كلا وحا لذا سعيد ابن مصفر أيا ليله ده وحا أوليه ناس أو كلا نعضي لكن مركي صدحان ونقص ربحي ميتي بوسك الله الله مركاسا مقلينا تشبست وتشبيني قعقع isagoo maydkalafihiis jebinaya walaa xawla walaa quwata ila billah insaankii karaamada lahaa ilaahay uu yidhi faamaatahu uma amaatahu faaqbarah ilaahay qofkii siduu u sharfiyey u karaameeyey qofkii marka uu dhinto halla aas halla aasaa la yidhi halla asturo qofkii xataa insaankii markuu naftiisii uu taskiyeyn waayey uu hagaajin waayey uu cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaagii uu ka tegey xataa waxaa sugaya qabrigiisa waxaa ku sugaya abeesadaas ama maskaas ayaa sugaya hooggiisa ina nebi aadam kama faa'iidaysanayo wakhtigiisa cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii la isku taskiyeynayay ayuu ka tegey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa qur'aanka uu ku leeyahay qad aflaxa man tazakaa laakiin aayaadka ka horeeya haddaad soo akridid ilaahay waxa uu dhaaranayaa koob iyo toban goor ayuu ilaahay dhaaranayaa bal ina nebi aadama maxaa kaa madaxday ilaahay baa kuu dhaaranaya markuma dhaaran wallaahi ilaahay kuma oran koob iyo toban goor buu dhaaranaya waa suuradda quraatu ilaahay koob iyo toban goor u dhaaranayo ilahay muxuu dhaaranaya bal u fiirso ilaahay waxaa le washamsi waduxaaha washamsi waduxaaha dada waxaan ku dhaaranayaa cadcadda iyo iftiinkeeda waalqamari idaa talaaha bayixu markuu cadcadda iftiinkeega oo kale u yeesho ayaan ku dhaaranaya والنهار إذا جلاها مالك مركو افتنكس وصوبة والليل إذا يغشاها هبينك مركو آدم مدوبة والسماء وما بناها صمد يا ربي جيل لسان كل عرنية والأرض وما تحاها قلك يا ربي جيل قولبا كل عرنية ونفس وما سواها إله النفس ونا جيجا هجاجي يا كل عرنية فألهمها فجورها وتقواها khayrkayga iyo wanaaggaygaba u kala caddeeyey ayaan ku dhaaranaya ilaahu maxaad u dhaaran koob iyo toban goorba ilaahay dhaaran maxaad u dhaaran rabbiyo maxaa kaa dhaarsiiye ilaahay waxa weye qad aflaxa dadow waxaa liibaanay oo xaqiiqa ah oo shaki oo ku jirin dadow waxaa liibaanay man zakaaha ninka naftiisa tahira mayra tarbiyadeeya xumaanta ka maydha xiqdiga ka maydha xasadka ka maydha naftiisa kobciye ee hagaajiya naftiisa hagaajiya qalbigiisa nadiifiya kaasaa dadow liibaanay oo wanaag iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqba u sugan buu ilaahay leeyahay kaas ayaa liibaanay buu ilaahay waqad khaaba waxaa hoogay oo khasaaray man dasaaha ka naftiisa ku tuntay u aabba yeelin ma wanaag bay ku sugan tahay ma khayr bay ku sugan tahay ma sharbay u aabba yeelin laaqanaya wax walba xaaraan iyo xalaal iyo wax walba laaqanaya kaasaa hoogay buu ilaahay leeyahy qad aflaxa man tazakaa waxaa liibaanay qofka naftiisa tahira wadakara sma rabbihi fasallaa rabbiga ilaahay magaciisa xusay ee salaada tukaday kaasaa liibaanadu ilaahay leeyahay ilaahay baa kuu dhaartay ilaahay baa kule ina nebi aadamo waan kuu dhaaranaya waan kuu dhaaranayaa ina nebi aadamo waxaan ku dhaaranayaa aayaadkaygaa ku dhaaranaya ina nebi aadamo liibaan iyo khayr ma doonaysaa iyo wanaag naftan ilaali qalbigan ilaali waxaan qarsoon ilaali taasaan anugu kaala xisaabtamaya haddaad kobcisidooda hagaajisi kaasaa kuu gargaari kaasaa wax kugu siin kaasaa kugu kaalmayn kaasaa liibaan iyo khayr ku gaadhi maalinka aad ka jeesatid maalinka aad iska diidid maalinkaana waad hoogtay waad khasartay buu ilaahay ku leeyahay acraabi nin badowa oo dameerkiisa fuushan ayaa waxaa u maqlay nin qur'aan akhriya waduur akhriya markuu qur-aanka ama wanajmigu akhriyey markuu soo gaadhay ninkii qaariga fa warabbi asamaa'i waalard innahu laxaq midla maa annakum tandiquun dameerkiisi uga dhacay gib waa la qabto waxaa war maxaa ku helay waxa uu yidhi insaankani madax adaka insaankani madax adaka ilaahay buu rumayn waayey ilaa ilaahay uga dhaaf ina nebi aadama waan ku dhaaranaya ee waan jeeray xaq baana ilaahay buu ka dhaadsiiyey insaankani madax adakaa buu yidhi ina nebi aadamow naftani waxay rabtaa inaad tasgiyeysid inaad maydid bay rabtaa shar oo dhan yaa ku soo boodaya laakiin inaad ka qabatid bay rabtaa ilahay waxau le waamaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa nafti wax walba ku soo ordaya wanaha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa ilahay waxau hi ninka ka cabsada la kulanka rabbigii naftiisa tahira ilaaliya wanaha nafs nafta ka qabta u diida nafta can ilhawa hawada u diida faina aljannata hiya alma'wa kaasi gebagabadiisa iyo meesha uu ku dambaynayo waa janno iyo wanaag buu ilaahay idan waxa ugu horeeya ee naftii qofka khayrka ugu horeeya wanaag iyo waa qofka naftiisa tahira kaasa ugu horeeya tadkiyatu nufuus nafta oo la tahiro la nadiifiyo oo la barbaariyo oo la maydho waa wadiifatu alambiyaa ilaahay rusushiisa muxuu u soo daray wadiifadii qabanayeen maxay ahayd dadka inay tahiraan oy maydhaan ay ahayd naftooda inay dahiraan hadda xaggani aa hagaagto jirka jasadka intiisa kale u hagaagaya nebigaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alaa ina fi اljasadi mudqa إidaa saluxat saluxa اljasadu kuluh waidaa fasadat fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya اlqalb dadood saasuu leeyahay nebigu calayhi الsalaatu hooy alaa hooy buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam hooy dadood jasadka waxaa ku jira xubin yar mudqa yar ayaa ku jirta hilib yar baa ku jira wasalad yaroo hiliba wasaladaasi hadday hagaagsanaato jirka intiisa kale uu hagaagi hadday xumaatana jirka intiisa kale wuu xumaa waa qalbiga ambiyada wadiifadoodu waxay qalbiga inay hagaajiyaan isaga hagaagi jirka intiisa kale isaga hagaagi wadiifatu alambiyaa waa inay meesha hagaajiyaan rabbanaa nabiyullaahi ibrahim calayhi الsalaam ayaa markuu ducaynay maxaa u yidhi rabbanaa wabcat fiihim rasuula minhum yatluu calayhimhum اlkitaaba wاlxikma wayuzakiihim wayuzakiihim inaka anta alcasiizu اlxakiim ilaahu u soo saar rasuul iyaga ka mida oo aayaadkaaga bara xadiista bara yuzakiihim oo tahira nadiifiya barbaariya tarbiyadeeya ilaah u soo saar nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii loo diray fircawn fircawn oo kibray fircawn u isqaadqaaday oo kibray ilaahnimuu sheegtay maa calimtu lakum min ilaah saasuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaah ayr ilaah aan aniga ahayn ima aqaanba aniga ilaahay isaga wuxuu yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiini ugu sarreeye waa aniga uu kibray fircawn xataa shaydaan baa ka yaabay uu yidhi anigu meesha ma gaadhin meesha inaad ilaahnimo aad sheegto ma gaadhin maa calimtu lakum min ilaahi hayr saasuu leeyahay ilaahan aniga ahaynima oy nebi muuse layidhi orada fircawnta idhab ilaa fircawn idhab ilaa fircawna inahu taqa orada fircawnta uu kibray faqul hal laka ilaa an tazaka fircawna makuu gaadhay hal laka makuu gaadhay ilaa an tazaka meel walba waad gaadhee khalaas in yar haddaba ma istahiri ilaa an tazaka ma istahiri ma istarbiyaday bal meeshan ma nadiifini fircawnow waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha waxaan kugu hanuuniya rabbiga oo ku baro aayaadkiisa rabbiga oo aad ka cabsa jiray fircawnow ma kuu gaadho khalaas xumaan waad naaqatay meeshii ugu dambaysay ayaad gaadhe rabbiga in yar ma u soo noqo wadiifatu sayidina maxamed calayhi salaatu wasalaam taasay ahayd huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum ilahay baa ilaahay waa ka ka soo dhex saaray ummiyiintii aan waxba akhriyin waxba aan garanayn shayga taafihe maalayacniga isku leynay carab ilahay muxuu ka soo dhex saaray rasuula minhum rasuul iyaga ka mid a yatluu calayhim aayaatih aayaadka ilaahay ku akhriyaya wayuzakiihim wuu taskiyadaynayaa wuu tahirayaa waxbuu barayaa يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن بريا حكمة بريا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال كبير هذا حماني مركو هريكو تشيرين فساد لكن نبي محمد بأصاب بحي عليه الصلاة والسلام نبي محمد بحقي أبوي إليه nebi maxamed baa tahiraya nebi maxamed baa dhex fadhiya calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa kan u yeedhaya oo la barbaarinaya kan u yeedhaya oo la ilaahay ka cabso kan u yeedhaya oo kule laa taqba nebi maxamed baa dhex fadhiya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaad eegtid waa aabbe waa oday waa ina yaro shaaba waa murabbi waa mucallim waa imaam waa hogaamiye waa madaxweyne waa miskiin calayhi salaatu wasalaam gaajoonayo dhexda iskaga xidhaya dhagax dhinac walba markay ka eegeen asxaabta way ka yaabeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhahdeen man addabaka yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ayaa ku edbiyey iyo isaga kuu soo saaray rasuulka ilaahayo dhinac walba waa ka buuxdaa khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kamaa tashaau nebi allah yaa sida kuu edbiyey yasaan kuu soo saaray rasuulkii ilaahay nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addabanii rabbii fa axsana ta'diibii ilaahay baa i edbiyey ilaahay baa i taskiyeeleeyey ilaahay baa i nadiifiyey ilaahay baa i soo saaray addabanii rabbii fa axsana ta'diibii nebigu waxau yidhi innamaa bucidtu liutammima makaarima alakhlaaq waxaa la ii soo saaray akhlaaqda dabeecadda teeda sarsare inaan taam yeelo oon buuxiyo ayaa la ii soo saaray buu nebigu calayhi salaatu wasalaam idan wadiifatu alambiyaa maxay ahayd taskiya inay nafta barbaariyaan inay dadka tarbiyadeeyaan ayay ahayd khuluq maca allah iyo khuluq maca alkhalq inay la yimaadaan khaaliq innaasa ittaqi allaha xayuma kunt وأتبع السيئة بالحسن تمحوها تواري سوى معي الخلق مع الله أبكاد الله ولا دقمي عبادتي سا دينتي سا أدو ولا دقمي طلب هذا وخالق الناس بخلق حسن تذكر هكذا ولا دقمي خلق مع الخلق جنة وحا جنة مدوني ونار مدوني جنة وحا هلي بس قفك استهيرا استربية نفسي إلى لكاو ما جنة هلي إلهي وحا أولي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إلهي وحا أولي qofka qiyaamaha yimaada isaga oo wanaag badan iyo khayr badan soo shaqaysa jannooyinka sarsare ayay gelayaan buu ilaahay jannaatu cadni ayay gelayaan oo webiyaasha iyo khayrka uusa u dureeraya way ku waarayaan buu ilaahay ilaahay waxa uu daalik wadaalika arrinkaasi iyo jannadaasi iyo wanaaggaasi wuxuu u sugan yahay man tazakkaa ninka isdahira ee taskiye la yimaada ee tarbiye la yimaada ee naftiisa kobciye ee is-ilaaliya ee fasaadka iyo sharka iyo xumaanta iska mayda kaasuu ilaahay leeyahay ayaa jannada gelaya waa laga fogeynayaa naarta naarta in lagaa fogeyma dooni taskiye la ima bes ilaahay wuxuu yidhi wasayujannabuha alasqa ka taqiga ah ayaa naarta laga fogeynayaa alladii yu'tii maalahu yatazakaa ka lacagta bixinaya muxuu bixinaya yatazakaa wuu istahiraya dunuubtuu iskaga maydhaya sharkuu iskaga maydhaya masaakiintuu siinaya fuqaraaduu siinaya dadka baahan buu siinaya hoos kor intaba u bixinaya wuu istahiraya taskiyadu ayuha alikhwa waa gargaar waa cawn min allah ilaahay weydiiso waa cawn ilaahay addoonkiisa qofkuu doonu ilaahay siiyaa ilaahay waxa uu yidhi walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaa wallahu samiicun caliim suurat nuur ilaahay waxa uu yidhi fadliga ilaahay haddayna ahayn korkiina iyo naxariista ilaahay qofkii taskiye ma heleen maa zakaa axadu minkum qof ma dahiroobeen dembi kama fogaadeen walakin allaha yuzakii man yashaa laakiin ilaahay qofku doono ayuu badbaariyaa naftiisa tahiraa xumaanta ka fogeeyaa khayrka u jeclaysiiya nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay weydiisan jiray taskiya ilaahow nafta ii badbaari ilaahow nafta taskiyadeeda isii muxuu odhan jiray nebiga ducadiisa maxaa hayd allaahumma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha ilaahow alla ka cabsigeyga nafteeda garasii sii bar ilaahow naftan ii tahir nebi maxamed baa odhan jiray sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedow dembigiisii horeeya kii dambe la dhaafay oo ilaahay u jeclaa khayru khalqi illaah ahaa ayaa odhan jiray allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha ayuha alikhwat alkiraam naftani waxay u baahan tahay taskiya in la tahiro ayay u baahantay mujaahada in lala dagaalamo ayay u baahantay naftan waxaa ku lamaan shaytaan baa ku lamaan shaytaan baa mar walba haysta mar walba oo khayr ku jirtid meel kalu kaa waswaasa laaatiyanahu min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim shaydaan baa yidhi ilaahow waxaan ku dhaaranayaa weynidaada ina nebi aadam meel walbaan kaga iman dhinaca midigtaan kaga iman bidixdaan kaga iman xagga horaan kaga iman xagga dambaan kaga iman intooda badan heli maysa khayr ku heli maysa sharka laakiin wuxuu iloobay xagga sare iyo xagga hoose yaa rabbi aati nafsii taqwaaha qof inuu yidhaah ilaahayo ilaahay baryo iyo aqrab maa yakunu alcabdu ila allah wa huwa saajid inuu ilaahay sujuudu wey rabbi ilaah kale meli labadaasu ilaah idan shaydaanku mar walba wuxuu rabaa inuu xumaan kugu rido naftan waxaa u baahan tahay mujaahada waa dhacday ina nebi aadam baa tahay waan khasbantay rabbi idaafadhe soo noqo toobad keen ilahay xaggiisa u orod yaa rabbi yaa rabbi hay yaa rabbi yaa rabbi u noqo ilaahay mar walba ilaahay waa kuu kaalmeen naftani waxay u baahan tahay in la layniyo dadku ayuha alikhwa baratan baa lagu jira waa la baratamayaa xagga loo socdo mataqaanaa aakhira loo socda dadku way cararayaan waa la socdaa qubuurta day qubuurtan way buuxsanta qubuurii way buuxsameen adna waa socota waa la wala socda gidwan waa dhiman doona waxa loo socda waa aakhiro aakhiro waa banki waxbaa la sii dhigtaa adduunka hadda adduunka maa tegi bankiga adduunka ood odhan lacaga la siiyo may tegi mayse waa lagu qabana lagu xidhi waa maxay lacagta noo ma lacag baa noo dhim lacag dhigo kadibna lacagna weydiiso waxaan leenahay aakhiran tegaynaa aakhira loo socdaa aakhira waa sanduuqu camal oo meel camal la dhigto maxaad dhigatay aakhiro dadku beratan bay ku jiraan waa la yaacayaa aakhira loo yaacayaa qoloftan waa baabuur mooteerkuna waa qalbiga qalbigu hadduu wanaagsan yahu iimaanayo shirka ugu dhadhaqaaqi khushuuc baad heli cibaadada waa badsan soonku ku dhibi maayo zakadu ku dhibi mayso xaggana kuufayo mooteerkana kuufayo dadkii hore maxay naga badiyeen xaggana u fayoobay abubakar sadiiq camal badan maahay waa iimaanka iimaankana keenaya camal badan khayr badan keenaya laakiin iimaankan haddu kaa xumaado ciiddu hadday gasho mooteerka maxaad u malayn usiigadu oo warqadu oo dhagax oo wax walba u galo bawt muu dhaqaaqi hadda maxaan cibaadada u dhaqaaqi laanahay maxaan u tukan laanahay iimaankeena muxuu waa iimaankeena daciif warqad baa ku jirta biraa ku jira qoryaa ku jira xab baa ku jirta cay baa ku jirta ilaacay baa ku jira dilcay baa ku jira waxa xumaan oo dhan baa qalbigeena ku jirta ma dhaqaaqaya baabuurki ilaahay wuxuu uhi kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa qulubtoodii daboole waxay samaynayeen sharkii oo dhan iyo xumaantii oo dhan ayaa qalbiga ma dhaqaaqay baabuurki warqad baa ku jirta xumaan baa ku jirta cay baa ku jirta ka sifee waxan oo dhan istusnimada ka sifee ka sifee xiqdiga xasadka ka sifee xumaanta ka sifee dikriga ilaahay badi laa ilaaha ila allah maxameda rasuululah cibaadada badi khayrka u jeedso qubuurta tag ku cibro qaado dadkan waa dasaadoo kale ahaayeen qoslaye cunaye cabaye ayay ahaayeen ku cibro qaado qur-aanka akhrintiisa badi iimaankaaga waxaad arki adiga oo dhaqaaqaya adoo ooyaad is arki adoo salaatuliil kacayaad is arki adoo agga ugu jiro agga ugu horeya ku jiraad is arki waa dhaqaaqi marka laakiin haddaad isku ilowdid sidaas maad dib usii socon ilaa marka dambana naarta lagu tuuro idan naftani awrka awrka lamid awrka wuxuu u baahan yahay intaan la rarin in la layli u baahan yahay waa la barayaa waxbaad ku waxbaad saari uu tuuri kankaad u saari uu tuuri marka dambe uu baran uu fariis u joogsan markaasaad wax ku rari kartaa naftanna waa sidaa waxay u baahan tahay in la layliyo iimaanka ku dadaasha khayrka aad ku dadaasha daacadda aad ku dadaasha way adkaysan marka soomka way adkaysan cibaadada way adkaysan wanaagga way adkaysan dadkii hore salafu haadihi alumma waxay ku dadaali jireen khayrka oo dhan iyo wanaagga oo dhan bay ku dadaali jireen haweenaydu odagaygu markuu subaxdii uu ka baxayo waa dadkii hore salafu haadihi lumma albaabka u joogsanaysa oo iimaankay ugu fiirso maxay leedaha waryaahe waxaan karnaa adduunka gaajada adduunka waan adkaysan karnaa wax waayi mayno haddii aad wax soo weydid maanta adigaa baxayee xaaraan ha noo soo qaadin adoo iska faaruqa noo kaano haddaad wax soo weydid kaalay waan iska soomi karnaa meelaha hadda waxalaadii kale dumarkii markuu soo noqdo awal shay uu weydiinaysa mataqaanaa maanta muxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam adaa nebiga la joogay maanta maxaa qur-aan soo degay kaasay weydiinaysa habeenkii markuu seexanayo waxay leedahay maad ii baahan tahay mise waad cibaadaysaa salaatuleyl iyo cibaada ku jira haweenkeena maanta yaa weylay haddaad wax keen weydi xaaraan iyo xalaalba wax walba keen wax walba adoo dhiga baa lagu leeyahay saaxiibadee waxay haysataa waxa iyo waxa galaaseerkan maan daba wada mid kalaa soo baxay oo lagu shido waxaasoo yacni waxa weeyaan mar walba waa iimaankii guryaheennii iimaankii baa ki caruurteennii iimaankii iimaankeennii baa wuxuu noqday ka kac odaygii iimaan mahayo carruurtii iimaan mahayo maxaad mane marka waa laysla wala qaylaya magaalada gebigeed waad walaqaynaysa magaalada gebige maxay la qaynaysaa hadas waa isweydiino gurihii baa wala qaylaya yacni madiine waxaa lagu leeyahay marka madiine aad soo gelaysid madiine habeenkii madiine gebigeega waxaad moodaysaa shinni inay inay inay ka guuxayso ay shinni samaynayso mala guux waa salaatuleyl iyo cibaado iyo khayr iyo duco iyo ayaa lagu jiraa waa habeenkii salaatuleyl iyo cibaadiya khayr baa lagu jira magaala madiine gebigeyga ayaa guuxaysa imika magaalada haddaad ka yara baxd magaalada gebigeybay guuxaysa habeenkii maxay ka guuxaysa telefisyon baa shidan qaydaa socota kubad baa socota telefoonaa socda waxbaa wala socda magaalada gebigeyga oday iyo ininkiisi baa isdaynaya oday iyo islaamtiisi baa is- magaalada gebigeygay guuxaysa maxay la guuxaysa waa shar waa xumaan waa tazkiya la waayey naftii ayaa lagu dadaalay ruuxdii baa lagu dadaalay taasaa keentay inay dadku isku wala kacaan maalinka aad weydid khushuuc aad weydid maalinka aad weydid xasilooni aad weydid maalinka aad qur'aan akhri weydid maalinka ay haweenaydaadu ay salaad ay tukaan ogow qalaq iyo cidhiidhi iyo cibaado kama baxaysid iyo dhibaato kama baxaysid waxaa jirayay inan yar oo qisadiisa xaggan ay ku qoranta xamse la yidhaahdo sheegi mayna dowladdiisa ayaa waxa uu doonay inuu guursado ayuu doonay waa nin taqiya cibaado badan mu'mina walaa nuzaki cala allahi axad waxa uu doonay inuu haweenay cibaado badan oo khayr badan oo xijaaban oo da- diinteeda ku dadaalaysa inuu guursado hooyadii baa tiri anigu da anaa kuu soo xuli kuu soo dooran gabadh yar oo ugu filan oo diintaada imaata waaya waxay raadisaba raadisaba raadisaba gabadh bay u heshay laakiin gabadhaasi wax cibaado la yidhaahdo ma taqaano qurux bay leedahay wadayaxaad moodaa quruxdeeda way caddahay habeenka shan iyo tobanaadka siduu iftimaday wuxuu iftintaa aad bay u qurux badantay dharar bay haysaa islaantii way ka heshay way hadal macaan tahay gabadhu aad bay u hadal macaan tahay islaantii waa u dhacdayba hooyo waxaan kuu keenay xuurcayn aan salaad tukan laakiin awal su-aaluu weydiiye hooyo salaadda may tukataa hooyo marna way tukataa marna ma tukato marna way tukataa marna ma tukato taa mar raba buu yidhi igala tagtaa xaggay ka martay xaggay ka martay hooyo adaa amri waa haweenaydaad markaad aqalka soo gelaysid khalaas laakiin naag lamida ma jirto quruxdeeda iyo dharkeyga iyo say tahay iyo si shaytaankii baa isagana ku yimid adaa xijaabiyo adigaa salaada bariyo iska soo xero geli hadda odayga aabihii baa isaguna dhinaca kaga yimid dhinacan iyo dhinacana lagaga afuufay u soo geliyey bas wuxuu yidhi anay arkay anuu tukanaya iyo ma- ma iska bilaabi doontaa salaada wuxuu iloobay hadalkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fadfar bidaati diin taribat yadaak nebigu waxa uu ta diinta le ku dadaal ta diinta le ku dadaal buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam gacmaagaa boodhoobaan waxa uu yidhi ugumaan yeelin wax salaad la yidhaahdo way tukan ma laha way tukan weyda bishii ugu horeysa way tukan sidii bay ku weynaatay sidii bay ku kortay sidii bay carruur igu dhashay mar mar bay iska yara tukataa laba carruuray u dhashay laba wiil bay u dhashay xasiloonidii gurigiisii oo salaad lagu tukanay khushuuc aan lagu hayn cibaado aan lagu hayn wanaag aan lagu hayn cidhiidhi waxa uu yidhi uu maqnaa shaqadii buu tegey iyada iyo labadii caruura ay dhashay way ku qaylidaa mar walba marna ka fadhiista aabihii waxaa ku sameeyey war hooyadii waxaa iyadiiba qaylaysa ku caytamayso oo cibaado male diin ma haysato caruurtii yarayd eh, dhar bay meedhaysaa maqsaladii ku meedhaysa qasaaladii mishiinkii dharka lagu meedhayey caruurtii kaga tagtay midi waa laba sano iyo dhowr bilood buu jiraa midna waa shan bilood ayuu jiraa kii yaraa ayaa meel koray calaa kulli kii kala qaaday siduu u wareebu khasaaladii ku riday maashii wareegaysa oo mishiinkii kii yaraa iyaduna madbaxi ku jirtaa xaggiiba nafta kaga baxday way soo orodoo kii yaraa kii afka haysto oo meesha taagan ayay aragtay aa walaalka ah way egtaba mishiinkii baadkii oo meesha soo ku dhintay way ka soo saartay way oyda way cabaado isagii xaggaa qabatay ilma yar waa laba sano iyo ba xaggaasay qabatay cadhadii maxaad walaalka maxaad san ugu gashay maxaad sidan ma maku dhi muxuu ka garan waa ilmo yaroo beriya khushuuc baa jirin iimaan baa jirin xasilooni baa jirin way ku dhegtay isla markiiba sida u haystay isagii nafta kaa baxday isagana naftiba sidii kaa baxday labadiiba musiibadii laba musiibay noqotay maxay sameyn iimaan ma hayso wax dejiye male guriga ay gelayeen waa dabaq sare iyadiina waxay tidhi anigana haystiba xaggiiba iska soo tuurtay oo dariiq usoo dhacday miskiinkii ayaa soo rawaxay duhurkii may waa loo telefooniyey waa loo sheegay musiibaa dhacday soo orod baa layidhi wuu soo orday wuxuu arkay haweenaydiisii oo meesha lagu hayo oo la qabtay oo u argagaxay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun meeshii baa lagu qabtay ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay musiibadu ay dhacdo ay ku ducaystay allahuma aajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha kadibna jaalkii baa qabtay in yarbay ka fogeeyeen uu isdejiyey carruurtiisii baa xasuustay salaankii orodku furay labadii carruura oo meesha ku dhintay ayuu arkay wuxuu ogaaday guriga aan lagu dhisin diin cibaado iyo khayr aan lagu dhisin saasuu ku dambaynaya marka dambe meeshii buu fadhiistay isaga oo le inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun akhiiran dadkii ayuu waxa uu ku waanin jiray inuuna qofku uuna guursan ilaa haweeney iimaan leh nafteeda ilaalinaysa salaad tukanaysa mooyaane ayuha alikhwatu alkiraam nafteennana waxay u baahan tahay shaqo badan bay u baahan tahay mujaahado badan bay u baahan tahay juhdi badan inaan ku bixin ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaan qubuurta aan ziyaaranno oon ku cibro qaadanno ayay u baahan tahay dadkii hore waxay tegi jireen qaarkood waxaa sheekh la odhan jiray sheekh la odhan jiray ibraahim alxarbi waxa uu yidhi laqad saxibtu axmed ibna xambal axmed ibna xambal imaamkii weynaa ayaa raacay buu yidhi oon la saaxiibay cishriina sana labaatan sano ayaan saaxiib la ahaa oo la socday buu yidhi sayfan wa shitaa xagaa iyo jiilaalba wakti qabiga iyo wakti kululba leylan wa nahaaran habeen iyo dhanaarba wallaahi waxa uu yidhi maa min yowm ma jiro maalin ilaa waxa uu ku dadaalayay cibaadada maalin walba waxaa odhanayay maanta ayuu ka cibaado badan yahay shalay maalin walba waxaan odhan jiray maanta ayuu ka cibaado badan yahay shalay waa sida uu ilaahay uga cabsanayo qubuurtuu tegi jiray uu ziyaaran jiray uu ku cibro qaadan jiray uu soon badnaa waxa uu ka cabsan jiray sufyaan thawri marka laga waramayo sufyaan thawri taabici buu ahaa waxay ku leeyihiin waxaan moodi jirnay inuu dooni uu ku jiro dooniduna ay qaraqmayso ayaan moodi jirnay mar walba wuxuu odhan jiray yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yacni inuu dooni ku jiro adduunkiiba waxuu ka soo qaaday adduunkii ayuu waxau ka soo qaaday isagoo dooni ku jiro oo kale oo la qaraqmayso yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim yaa rabbi waxa ay leeyihiin cumar ibni cabdicasiis iyo sufyaan athawri waxaan moodi jirnay kaana annaara lam tukhlaq ilaa lahuma siday naarta uga cabsanayaan inaan naarta aan loo aboorin ilaa iyaka mooyaane cabsi ay ka cabsanayaan cabsi ay ka cabsanayaan naarta waa naftooda siday u dahiri jireen caamir ibni cabdillaahi nin la odhan jiray taabiciinta ah habeenkii ma seexan jirin markuu aqalka xidho dhulku madoobaado ayuu xasan jiray qabrigii iyo aakhire iyo naartii jahaname iyo naarta jahaname nebigu muxuu yidhi kun sana kun sanaa la shiday ilaa ay ka caddaatay kun sano oo kalea la shiday ilaa ay ka casaatay kun sano oo kale ayaa la shiday fa hiya sawdaa'un mudlima aad iyo aad buu madoodi yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam abbaanka markuu soo xidho wuxuu xasan jiray naartii jahanamo hurdada ka duuli jirta dharaartii la arki jiray isagoo loloonayo meelaha taagan markaasaa la ohan jiray war maad seexatay isagoo u gotay markaasaa wuxuu odhan jiray adhaba naarta jahannamo iyo kuleylkeygii ayaa hurdadiiba ii diiday saasuu odhan jiray sidaasay ahaayeen dadkii hore salafu haadihi lumma saasay naftooda u dahiri jireen oo u meydhi jireen oo uga warhayn jireen taa ayaa la rabaa inaan isku ekeysiino man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum man tashabbaha biqowmin xushira macahu ilaahay kuwaa ha inala soo xashriyo aan ku dadaalno kuwaasoo kale han noqonno wajazaakum allahu khayran وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته